haatanna waa barnaamijkii caweyska washington oo caawo kale isnaha aad idaacadda v o uga barteen gaar ahaan anigaas idinla hadlayo barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkanna waxaan dhegaystayaal idinku hayaa wiil laba sanno jir ah oo ilmo dhalay hadda waa wiil yar oo laba sanno jira oo ilmo dhalay hayaabina idinkaa nacamlayn doone waxaan kaloo idiin hayaa waddanka ugu wanaagsan caalamka in ay ku noolaadaan dadka waayeelka ah iyo midka ugu liita in qof da'ahi uu noloshiisa ku qaato waxaan barnaamijka sidoo kale ka marnayn qaybtii suugaanta ah aan idinku maqashiin jiray
falanaa lahaayo laba isfiirsanaysa kuwa kala faniijo ka faa'iidaysanaay waxay ula fadlinayaan faraska ugu joogaan waxay ula fadlinayaan faraska ugu joogaan inay kala faduumaan kala faadtaxaystaan waa fannaanka maxamuud xaaji cali gaywarow oo aan qaybo kale idinka hayo waayihiisa faneed waa caawa iyo barnaamijka caweyska washington qaramada midoobay ayaa daraasaday soo saartay dhowaan waxa ay ku ogaatay waddanka ugu wanaagsan ee caalamka ee lagu gaboobo iyo midka ugu liita ee adiga oo gaboobay in aad ku noolaataa ay aad u halis badan tahay waa kuweebaad isleedaha daba dhegaystee labadaasi waddan waxaa laga yaabaa in labaduba ay aad uga fog yihiin malahaaga iyo halka aad maskaxda ku hayso maxamuud ibraahim cali ayaa barnaamijka igala qaybgalaya maxamuudoo baldhegaha dhegaystayaasha waxaad ku dhibcisaa labadaasi waddan kuway yihiin caashahay n qofka bilaadanka noloshiisa wuxuu ka bilowdaa maalintuu dhasho oo adduunkan uu imaado iyo maalinta uu dhinto adduunkan uu ka tago marka ay ku dhammaataan ay ku dhammaataa marka inta u dhexayso ayaa marxalado kala duwan ah marka marxaladahaas waxaa ka mid ah qofka markuu da' noqdo oo uu weynaado oo uu duqoobo ama waayeel u noqdo wuxuu u baahnaanayaa nolol ka duwan tii markuu yaraa uu soo noolaa ama markuu dhallinyarada ahaa ama markuu xoogga lahaa waa ta in la yidhi kolbaheer kolbaheer waa garta marka jimcidda qurmaha ka dhexeysa ayaa daraasaad samaysay oo waxay tidhi laan ka mid ah jimcidda qurmaha ka dhexeysa oo u doodo dadka da'da ah ama waayeelka ah waa garta ayaa waxay soo saartay daraasaad dheer waayo oktoobar kowdeedii waxay ahayd maalinta waayeelka adduunka waa garta aniga kuu sheega maalin walba waxbaa loo dabaaldegaa waxunba intaas maarata la isdhinac wadaa oo qolo walba dhinac bay indhaha ku haysaa haa marka jimcidda qurmaha ka dhexeysa waxay dheheen dee dadka waayeelka ah waa kudigan waayeel waa noqon doona hadduu aan lidmo waxay istaahilaan maalintoodii marka daraasaadkan waxaa la soo saaray waxa waaye waddanka ugu fiican inuu qofku waayeeloobo ayaa micnaha ay sheegeen jimcadda qurmaha ka dhexeysa macnaha waddanka ugu wanaagsan ee marka aad gabowdo kuu roon inaad ku noolaato kuu roon inaad ku noolaato Waa iyo waddankii ugu xun oo markaad gabowdo inaad joogto ay inaad ku daran joogto tahay.
ugu daran tahay salaamaad haye marka waxa waaye waa lababa waddan oo kala nasiib fiican waaye aad iyo aad n waddanka sweden ayaa cashay wuxuu noqday waddankii ugu fiicnaa ee qofka waayeelka ah uu ku noolaada ama lagu gaboobo kii ku dhashay inuu ku gaboobo marka waxaa laleeyahay haddii gabowga aad dareento in gabowgu soo galo halkaas sii tiigso haddii- sweden oo carar ay leeyihiin micnaha.
haddaad kari karto ha marka waxay ka fiiriyeen daraasaadkan siyaasadda waddanka waxay ka fiiriyeen ceyrta waxay ka fiiriyeen arrimaha caafimaadka iyo xishmadda la siinayo qofka markuu waayeel noqdo soo marka dhinacyo kala duwan ee arrimaha dowladda ee ku aadan dadka waayeelka ah ayay daraasaadka ka fiirisay oo ma ka fiiriyeen bes ah lacagta qofka la siinayo ama caafimaadka waxay ka fiiriyeen hataa deriska siduu ula dhaqmayo qofkaas waa yeelka ah calaashaan intii qofkaas waayeelka ah uu u bogaayay oo dhan baa meeshaas taalla haa marka waa garta waxay kaloo daraasaaddu ku- ku dartay wadamada ku dhow sweden scandinavianka ayaa ayagana ah wadamo u fiican dadka waayeelka marka swedenna waa ugu horeysaa laakiin darisyadeedana kama liitaano ayadana waa meel lagu waayeeloobi karo oo ama haddaa inaad gawoodo aad rabto aad tagi karto waa gartay marka waxay kaloo sheegtay wadanka ugu xun oo qof bila'aadan ah uu ku gaboobo ama uu ku noolaado isagoo waayeel ah waa gartay marka dad badan oo dhegeystayaal waxay isdhahayaan soomaaliya miya maya soomaaliya waa laga daran yaho afganistana waxay noqotay wadankii ugu xumaa oo qof waayeela uu ku noolaado maxamedow iyo kaadi soomaaliya ma laga daran yahay mise waanan tiradaba lagu soo darinba Ade- soomaaliya waxay dhahday daraasaadkan akhbaaraadba lagama hayo meel loo raaco male marka dadkeeda waayeelka ahaa mugdiya weli ku jiraan meelaha waa gartay marka afghanistan wadamadan waxa waaye daraasaadkan waxaa laga sameeyey wadamadii akhbaaraadka soo gudbiyey oo dadka sameynaya daraasaadkanna ay tageen waa gartay marka soomaaliya waayeelkeeda warba lagama hayo ayada xisaabtaba laguma soo darin xisaabta laguma daro marka saddex wadan oo afrikaan ah ayaa ka qayb gashay daraasaadkan marun baa lagu soo dari doonaa hay Ha, so wadamadaas waxaa ka mid ah koonfur africa ghana nigeria malawi rwanda tanzania lix wadan oo afrikaan ayaa ka qayb galay marka lixdaas wadan nambarada ay galeen dee lagu sheego waa yaabaysa waa gartay south africa oo aan isleenahay noloshu waa yar fiicantao yurubay soo dhoweynaysaa waayo waa dad shaqaystay oo midabo kala duwan oo dunidii hormartay ka mid yihiin dhaqaalana haysta dhaqaalana haysto nambarka lixdan iyo shanaad ayay ka soo gashay inay u roon tahay waayeelada adduunka waa gartay sagaashan iyo kow wadanaana ka qayb gashay marka wax ka ka dambeeyaaba yar micnaha waa gartay taas waxaa kasii daran wadan tanzania waa wadan geeska africa ku yaalo dee daris ma nihin laakiin waa isku dhownahay oo south africa way nooga dhowdahay waas naqaanaa nambarkuu gale ma garanaysaa He.
sagaashan afghanistan baa ka dambeysay koob iyo sagaashan
soo nambarka sagaashanaada ku gale in micnaha dadka waayeelka meesha ugu xun ay ugu noolaan karaan ay tahay marka marka waa haddii afghanistan aad ku ku noolaan weydo halkaasta kor u soco ha macnaha afghanistan haddaa ku noolaan wada ay kugu xumaato oo aad rabto inaad nambarkii xagga kore a usii dhawaateen nambar kow tanzania xoogaa yarada tanzania ku xigtee bal mar oo sagaashankii joogta haa s- rwanda siddeetan iyo toddoba ah malawi waa siddeetan iyo lix ee nigeria waa siddeetan iyo shan waddanka gaanana waa lixdan iyo sagaal so marka afrika isma dhaanto laakiin soomaaliya dadkii waayeelka war lagama hayo laakiin maxamudow een, warla-aantaasaaba mararka qaar waxaa la yidhaahdaa waa war wanaagsan sax soomaalida waan tirada lagu darin tartankana kama qayb gelin laakiin waxaan isleeyahay amay wadamada qaar ka roonaan lahayd waa laga yaabaa sababto imasaad aragto waa yeel kursi looga kacayo waa yeel la xushmaynayo ilaa iyo xad waa laga marka yaabaa waxaa laga yaabaa xisaabta in meelo badan laga fiiriyo in meelo badan laga in haddana in dhinacyada qaar malaha aan ku yar roonaan lahayn waa laga yaabaa waxaa laga yaaba wadamadan daraasaadka wuxuu leeyahay wadamada sida yurub eh, galbeedka yurub en, wada- north america oo annaga aan ku noolnahay iyo en, koonfur bari ee asia ayagan meelo u fiicanaa jiroa la dhahay micnaha dadka waayeelada marka waxaad ii sheegtaa maxamudow ha maadaama wadanka sweden uu yahay wadan ku yaala yurubta ku yaala oo haddana uu yahay wadan yar haddii la dhaho waayeelow meel aad ku gabowdo ee noloshaada inta ugu dambeyso aad ku qaadato halkaas ugu fiican haddii waayeeladii dhan ay isbuurtaan meesha xisaabta inay isbedesho ma laga yaabaa ha dadka arrimaha indheindhey waxay leeyihiin waayeelada haddii nolol meel loogu sheegay ay tahay sweden inuu yahay wadanka ugu fiican oo qof waayeel uu ku noolaan karo de waxaa laga yaabaa sweden mar dhow micnaha asaga dhanba waayeel noqda dhahan de meeshaan ku noolaan karna meeshaan la ha noogala ba wadan dhan oo waayeel eh micnaha
waa hagaag adduun war isuma haya ayaa la yidhi weli dhegayste ma istiri wiil baa ilmo dhali kara oo marka haddana wiilnimadii laga soo tago isaga oo laba sano uun jira inuu ilmo dhali karo welima kugu soo dhacday waxaa dhici karta inaad isleedihiin barnaamijkii caweyska washington uu ka soo daray oo waxay doonto ay caash idinkugu sheegaysaa maxamed colaad ayaa stuudiyaha la fadhiyo barnaamijka kala qaybgalaya maxamed colaadoo bal dadkana dhegaysanaya waxaad ka dhaadhicisaa sida uu wiil laba sano jira hadda waa laba sano uun jira uu ilmo ku dhali karo caashi horta wiilkan waxaa dhalay qoys ku nool tuulo la yidhaahdo yuwaashi oo ku taala dalka shiinaha muddaa waxaa la leeyahay wiilkan calooshiisa way soo koraysay way soo koraysay way soo koraysay calooshii way weynaatay xaddhaaf bay noqotay marka dhakhaatiirta loo geeyey ee magaalada beijing caasimada dalka shiinaha waxaa la yidhi wiilkan bal calooshiisan warka keena iska sii weynaanaysa iska sii weynaana iska socota soomaaliya waxaa laga dhihi jiray calool weynaadu qabaa weynaad buu qabaa marka dhakhaatiirta waxay saareen ma een, iskaankan la yidhaahdo m r i iyo oo lagu fiiriyo urkujirta iyo raajooyin bay saareen waxaa la ogaaday marka cunuga calooshiisa inuu ku jiro cunug kale waa garta arrintii baa la yaab noqotay waa marka arrinta la yaab kale malaha durbadiiba- dhegeystayaal badanna durba- isweydiinayana durbadi- sugayaan durbadiiba warbaahinta shiinaha way la boodeen waxay yidhahdeen cunug yaroo uur leh
malaha malaha colaadada ku watee sheekadaasi waxaa laga yaabaa inay markiiba dadkaasi maskaxdooda ku soo dhacday hashumaankeyga gadaba masaar bay la Masaar qaday bay la laba qaday.
jir baa uur leen way ku Laba jir adagtahay baa inay uur way ku dhahaan adagtahay.
haddana Marka- way u jeedaan haddana way u jeedaano wixii way caddahay marka dhakhaatiirtii iyo dadkii cilmiga lahaa oo dhan baa la isugu yeeray waxaa la ogaaday cunugan markuu dhalanayay inuu cunugan kale calooshiisa ku jira oo mataana la ahaa waana wiil marka okxantii mataanta la ahayd ayaa calooshiisa ku abuurantay oo kaga hartay markii uu dhalanayay halka ayay ku- maxa- waxa- waxay leeyihiin dhakhaatiir halka ayay kusoo kortay kusoo kortay kusoo kortay ilaa ay xubno ka yeelato oo gac farihii iyo wixii ay samaysmaan iyo lugihii iyo een, laakiin dhakhaatiirtu weli ma oga in cunuga cunug nool uu noqon lahaa iyo in kale laakiin waxay ogaadeen inuu koritaankii ku socday oo eh, sii weynaanayay waxaa lagu leeyahay saddex meelood dhig ayuu ahaaba cunuga caloosha ku jira een, miisaanka guuda ee ee ilmaha yarka laba sano jirka ah marka arrin layaab badan bay noqotay igu celi een, miisaanka guud ee ilmaha laba Miisaanka jirka guud ee mise ilmaha la- miisaanka ay ilmaha ku miisaanka dhashaan guuda ee ilmaha laba jirka Ah, ah dhig ka mid a saddex marka loo dhiga dhig ka mid a ayaa cunuga caloosha ku jira uu noqday wow marka waxaa aad laisu weydiinayaa dhacdooyinkan mo- meelo badan oo caalamkana way horey uga dhaceen meela- meelaha qaarkood een, oo dhacdo cusub oo oguba maaha laakiin waxaa aad loola yaabay markii warbaahinta shiinaha ay la booday oo ay tiri wiil yaroo uur leh oo haddana laga dhalinayo qaliin lagu sameynayo oo dhalaya isagoo wiila isagoo wiila oo haddana laba jira oo oo leedana haddana uur uuru leh leeyahay arrintaabaa mucjiso xoogoo noqotay laakiin markii dambe warbaahintu ay baar- baartay ama dhakhaatiirtu ay ka hadashay si kale hadalka loo dhigo waxaa layidhi wiil dhalay mataankiis oo oo loo f- loo markii dambe si f- faahfaahsan hadde wiil dhala mataankiis xataa weli dhalitaankiiba meesha ku jira marka qof walba wajahwareer bay ku afka noqotay waxaa laga Afka ilaalinayaa wiil waxaa laga baa wax dhalay ilaalinaya, oo wiil baa haddana wax laba dhalay.
jira haddana laba jira markii dambe waxaa la wiil laga jeexay mataankii ayaa markii dambe warbaahintu ay u bedeshay een, halkudhigyadii oo waxay yidhahdeen wiil laga jeexa mataankii marka arrin la yaab bay noqotay aad baa loo hadalhayay waa mucjisooyinka dunidan ka dhacayna ka mid tahay in eh, wiil laba jira ilaahay calooshiisa cunug kaloo ubad la ah ku dhex abuuro oo ku dhex koro iyadoo xataa ay s- ha- makaankii caruurta loogu talagala aan- aan- aan- inay galaan loogu talagala aanu Uusan labka- lahayn.
uusan lab ku lahayn biniaadanka haddii xataa inkays ay tahay gabar ahaan lahayd yar xoogaa way ka soo yaro dhowaan lahayd laakiin wiil oo haddana laba jira laakiin colaada waxaa laga yaabaa dad badan is weydiinayaan laakiin aniga waxaa madaxayga ku taagan oo is weydiinaya ee ilmahaas yar kolley ilmo nool ma noqon soo ma horta ilmo nool ma noqon laakiin hadduu noolaan lahaa marka maxaa la dhihi lahaa isagaa dhalay oo May- oo- waxay oo baareen.
macaabbu u noqon lahaa mas-uulaalkiisu noqon lahaa waxa waxa la baaray hidisidaha eh, cunuga uurka ku jira iyo cunugan kale labada hidisada ayaa la baaray baaritaankii lagu sameeyey scientifiga ahaa wuxuu muujiyey in labada cunug ay walaalo yihiin oo hooyo qura iyo aabbo qura ay ka soo askumeen laakiin ilaahay aw- awooddiisa un markii ilmahan caloosha hooyadood ku abuurmayay kan laba jirka ah midkaa kalena isagoo matano la ahaa uu caloosha cunugan way is dhex galeen isdhex galeen marka waa sida mararka qaar mucjisooyinka dhacay ka mid taha allah naga haye mataan mataankiisii kale ku dhegan iyo laba Waa- gabdhood oo waa- iiraaniyiin ahaa hadda waa- kahor la kala je- goyn jiray markii ugu dambeysay Waa sila- sila sidii- laha la kala waa saaro sidii oo iyagoo gudaha dhowr labaatan jira waa kuwa oo banaanka kale kuwa banaankii kala joogeen laakiin waa kuwii oo un gudaha isu galay salaamaad waa hagaag welina waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a waana shanta bisha oktoobar ee sanadka laba kun saddex iyo tobanka qaybtan aan ku soo khatimaya barnaamijkana waa waraysigii fanaanka maxamuud xaaji cali gaywarow uu magaalada muqdisho kula yeeshay waryaheenna axmed xasan colaad oo aan qayb saddexaad idinka maqashiinayo caawa heesahaada kale ee caanka ku tahay maxaa ka mida oo aad u xasuusatid ama heesaha eh, fanaanku waxaa laga yaabaa inuu heesaha inta badan u qaado mid ka mida uu aad u jecel yahay hees aad aad u jecleed ma jirtaa heesaha aad aan u jeclahaa oo aan u jeclaan jiray eh, mar hore waxay ahaayeen eh, sida faaduma aan u diro taar haddii camal wanaagsan calool dabacda leeyahay buuraha cagaagale fikir lama dul cararayn oo uu sameeyey fanaankii cabdijacaf Eh, faaduma aan u diro taarna waxaa sameeyey maxamed warsame jaamac toban taabo laakiin qisada waxay ku socotay markaas anigay igu socotay Eh, qisadeeda hadda halkaan kuma soo koobi karno laakiin faaduma aan u diro taar ayaan markaasi taar ma ji- eh, waxaa ma jirin mogta mobeeladan iyo howlahan fudfudo hadda la Aaladahan keenay.
casriga ah.
oo casriga ma jirin aaladan ma jirin laakiin waxaa jiray eh, taarkaas baa jira oo weliba ciidamada kaliya u gaarka ahaa marka gabadhu aad fariinta u dirayso xaggee ku nooleed markaas waa kala Markaasi- fogeeday inaa kala fogtihiin aan fahmi ah aniga hargeysaan joogay markaas riwaayad la yidhaahdo eh, qurba doob ku gaboobay eh, da-adii guursan kara cabdi aw jaamac uu sameeyey iyo maxamed jaamac joof oo isagana sameeyey eh, masugto meher mare iyo nin la yidhahdo abees sheekh siidow gulaangul uu sameeyey isagana maxaan ku idhaahdaa si xun waxa u sheeg sixir waa ka daran yahay oo aydana banaadiri ahayd adiga iyo goosgoos gaaban oo maxaan ku idhaahdaa oo malaay banaan mi yimaad makaalina keenta oo asagana inta aan kood wada jirna aniga iyo hawees khamiis iyo faadumo allahu naxariisto faadumo qaasim hiloole iyo rag badan aw koomba uu ka mid ahaa ziyatom allahu naxariisto uu ka mid ahaa rag badanaan isla wada soconay intii dhimatana allahu naxariisto inta joogtana Haye.
waa kaase xumri allaha siiyo marka gabadha xaggee ku nooleed marka adigu maadaama hargeysa joogta mar- magaalada markay ku nooleed marka xoogaa waa nagala dhexadlay waxaa jiray boostada isgaarsiinta jirtay boostada isgaarsiinta marka waxaa lasoo qoray warqad baa lasoo qoray waxaa lagu soo riday boostada lagu soo riday oo aan li- oo laigu xumeynayo aniga ayadana ma soo qorin gabadhii ayada ma soo qorin Eh, maxaan ku idhaha qofkii oo ayada rabiyaa soo qoray adiga qofka hadduu wax jeclaya qof kale kusoo daba jeclaada mala waaya mugti calaa kulli xaal waa iska dhib badan yahay marka arrimahaasna saaxiibkayga shooliya waa iwaana jira laakiin aniga macalinkayga u ahaa xaq- dhan- dhankaasna shooliya igu macalin lahaa Okay. Eh, marka heesta eh, sidaad sheegtay waxaa eh, mualifkeeda ama ay maskaxdiisa ka soo maacatay eh, maxamed eh, warsame tamantaabo yaa miraha iyo laxanka iyo yaalaha laxankii heesta faaduma aan u diro taar rag badan baa markaasi fadhiyey fanaaniinta aniga waxaan sameeyaa markii aan laxmada sameysto badanaaba heesta laxmadooda anaa samaysta laakiin waxaan aan- markaan diyaarinayo waxaan u yeeraa eh, fanaaniin fara badan aan u yeeraa war waxaan leeyahay kaale heestan mala qaadi karaa markaasi waxaa fadhiyey eh, saaxiibkeyga eh, axmed rooble cali dayaxaa fadhiyey xabad xaaji xasan baa fadhiyey maadi xaaji cabdi degwariiriyaa fadhiyey adiga waxaa fadhiyey rag badan oo haddaana soo koobi karin baa ila fadhiyey Eh, waana igu gacan siiyeen waxay yidhaahdeen eh, diimow ilka dheeraa fadhiyey Eh, heestii waxay noqotay habeenkiiba in hargeysa laga qaaday noqotay oo isla habeenkii isla habeenkiiba la sacba toban nuux warsamo geediyaa joogay marka meesha Marka sanadkan- markaasi sanadkaasi laba iyo sideetanki aad weli annagoo meesha joogna riwaayad kale waxaa naga daba keenay cabdulqaadir cali cigaal iyo naga daba keeneen oo ayagana barnaamij kale wadeen Eh, ayagana way badnaayeen marka hargeysa marka ayaga yimaadeen kadib aniga hargeysa sanadkii ugu horeysiis ahaa marka anigana dadka oo inta ku dhaqmiyaan ahaa oo koofarta ku dhaqmiya mugtahay marka iyo meelahaas waa maalintii igu horeysay oo aniga oo igu yaabka badnayd oo maqaayad aan galay oo aan iri eh, ee, war wax la cuno halay keeno raashinkii la ii tiriyay marka raashinkii markii la ii tiriyay waa garan waaya aniga mugtahay marka waxaa ku jiray furan furan aniga waa igu horreysay oo furunkii aniga la yaabo furan furan anagana waxaa u naqaanaa talla guntada mugtahay Ay- ay xaggana roodiga xaggana roodhiga ay u yaqaanaan marka adiga waxyaabo badanoo marta oo is- is afgaran marka Jo- joof baa markii dambe dagaal baan galay mugta joofa yiri allah u naxariistay wuxuu yiri gaayuru adiga raashinka waxaa lagugu keenaa marka hoteelka ayaa lagugu keenaa sababtoo ah maalin kasta dagaal baad gashaa war waxaan iraa raashin aan aqoonin oo magacyadii aan aqoonin ayaa halkaan laga tiriyey Eh, adiga wixii aad isu qaarkii iyo wixii aan sugaa mugta inta Eh, Ay.
xaggan wax kale ay tiriyaan haddaba ma aqaan ana run- haddaan runta kuu sheego marka calaa kulli xaal eh, eh, saas baa jirtay Ay, marka Heestii- heestii- heestii aan qaaday haa Ah, isla habeenkii aa qaaday isla habeenkii aan qaaday bal noo bilow
cabku feexdanaagaha falagiyo daruuriga filan weysadoodani ma fartuumadooda falanaa lahaayo laba isfiirsanaysa kuwa kala faniisho ka faa'iidaysanay waxay ula fadlinayaan faraska ugu joogaan waxay ula fadlinayaan faraska ugu joogaan inay kala faduumaan kala faataxaystaan fahmi waayey aniiwe hayska farandulayso e faallo iyo jacaylkeed ma ka faraaxashaa horta horta yanan fududaan yanan fududaan farta sooma ay qorin farriin beena inay tahay fadumo aanu diro taara cabku fuuridaydiyo jacaylkaygi faalalay kuwa fooda gooyiyo fogaantaydii eersaday fadumoy jacaylkiyo faqiyaan wadaagnay fagaaraha ka sheegtay maxaad iga filaysaa inaad meela fanato facaa aad la nooshahay inaad meela fanato facaa aad la nooshahay ama aad faayoobayn filiyaa ku daawada ficnaanteeni hore iyo farxadii aan soo siday furihii jacaylkana mayska foorarshaa horta horta yaanan fududaan yaanan fududaan farta sooma ay qorin farriin beena inay tahay fadumo aan u dirotaar fadumo aan u dirotaar
waa tahay marka heesta waxaa ka muuqataa in aad taxadir badan aad muujinayso oo faadumo inaad ku fududaato ama ereyadii lagu soo qoray aad si sahla ku qaadatid marka gabadhii ka warran xaggee ku dambeysay mis hesheen oo arrintii ma ka gungaartay maya maya maya Eh, aniga horta waxaan ku nasiib darsaday gabdhaha aan u heysay oo dhan midaan guursaday ma jirto Eh, ilaahay wuxuu ii nasiibay gabadha hadda aan eh, laba gabdhood baan qabaa oo hadda aad aan u jeclahay mid xaliimaa layidhahdaa midna muumino labada gabdhoodna aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay ilaahayna caruur buu iga siiyey Eh, waa isku ducaynaa calaa kulli xaal Eh, wax dhibaataana dhexdeena ma yaala Eh, marka eh, waxaa jirtay marka aniga waxaan aad u jeclaa ama hadeerba aan jeclahay eh, shaqaalaha soomaaliyeed Eh, kooxdii shaqaalaha ayaan ka tirsanaa xusuus li- la dhihi jiray heesaha ama dhinaca beeraha oo kale eh, waxaan filaya ama Ha.
hay aa- aad ugu badnaysaan filayo saas aad iyo aadaan u jeclahay hadeerba waa jeclahay Ay.
dadkana weliba waxaan ku guubaabinayaa inay shaqaystaan ay wax soo saaraan Ay.
dhulkoodii ay arkaan badoodii ay arkaan marka heesta ayaa wadataba yani sheekooyinkaas oo dhan marka heestaasi oo weliba aan jeclahay dadweynaha soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay qaataan Ka faa'iidaystaan.
heestaas iyo bal namaqashay bal wakhtigaa ayaan noo saamaxaynin inaan halkaasi dhaafiyo waraysiga fanaanka maxamuud xaaji cali gaywarow hase ahaatee toddobaadka dambe ayaan halkiisa idinkaga sii wadi doonaa qaybaha kale ee ka harsan waraysigaasi haddii aan la idmo intii ka horraysa waxaan dhammaan isaga tegaynaa nabadgelyo
obey waxaa loo hirtahay kaataye obey humaadiya larkani way ku hodayaane cidiya dhulkii hooyo waa laba horaankiye iigaya laabteenna waa ina ku haynaaye oba gacmaanisaysan oba waysku heli waayey oba ugun mahaybsadaane
waa hagaag barnaamijkaasi cashe ibraahim aadan cashacuud ayaa halkan ka soo gudbinaysay iyadana soo diyaarisay